عيدنا بالهنا عيدنا عيدنا عيدنا فرحنا عيدنا
alkataayb al akhbaariya ayaa goor warbaahisay qaybta labaad ee muuqaalada lagu soo bandhigayo sida loogu ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ciidulfidriga sanadkan kun afar boqolixi afartanka hijiriyada xalqadan oo ah mid aada u xiise badan ayaad ku daawan kartaa sida farxadda ku xidrhanta ee loogu ciiday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya kaamirada alkataayb ayaa ugu horeyn kuu soo bandhigaysa sida nashaadka iyo reereynta le ee loogu ciiday deegaan weynaha kunya barrow videowa ayaa kaaga soo bilaabaya kunyo barrow ka hor ciidda sida loogu diyaargaroobayo iyadoona si weyn loo qurxiyey magaalada sida laga dheehanayo bartamaha kunyo barrow waxaad ku arkaysaa carruur dumar iyo rag waaweyn oo dukaamaysanaya kuna sugan qaybaha kala duwan ee xarumaha ganacsiga goobaha ganacsiga ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey bulsho badan qaar ka mid ah dadka ciidda isku diyaarinayay ayaa u warramay alkataayb al akhbaariya maasha alla ciidda aada u fiicantahay maasha allah si fiican u dhacaysa alxamdulillah ilah baa ku mahadsan maasha allah aad oo hawsha u kala socotaa wallaahi si aad iyo aad u wanaagsana loogu diyaargaroowaa farxad maasha allah reereen si wanaagsan bushbashii barwaaqo markaad hindhaha uga soo bogato uu diyaargarowga ciidda muuqaalka ayaa si toosa kuu dhexgeynaya fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulle xasan kaasoo ka mid ah miidaanada ku yaala wilaayaadka islaamiga kuwooda u quruxda badan fagaaraha ayaa waxaa ku soo qulqulaya qaybaha kala duwan ee dadka ku nool deegaanka kunya barrow waxyaabaha xiisaha leh ee dadka isticmaala internetkana ay isla dhex marayaan waxaa ka mid ah carruur yaryar oo tobannaan ah kuna labisan dareeska ciidanka ay caanka ku yihiin kana muuqato shaacirta islaamka sheekh fuwaad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa markii la ogay labada rakac ee salaada ciidulfidriga shacabweynihii soo xaadiray fagaaraha weyn ee sayid maxamed cabdulah xasan la hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحن الله وغشبلنا أمنك إيا عافماتك نصرك إيا عزده رمضانك أو خير نوغو بالله خير نوغو دماري كانت شهر رمضان شهر الانتصارات والعزة والبطولة الله سبحانه وتعالى وهو نويلي bilramadaan oo nasri iyo cizo iyo tamkiin ayuu allah na siiyey subxaana qaala tacaala fii kitaabihi alcaziiz wa huwa asdaqu alqaa'iliin lilaahi alamru min qablu wa min bacd wayowmaidin yafraxu almu'minuuna binasri illah yansuru man yashaa wa huwa alcaziizu alraxiim wacda allah laa yukhlifu allahu wacdah walaakina akara annaasi laa yaclamuun
intaaad kuguda jirto daawashada filimkan waxaa markan lagu tusayaa qaabka loogu ciday deegaanka ugunje ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose reer ugunje ayaa labada rakaac ee ciidda ku tukaday goob aad u qurux badan loona qaabeeyey si heersare ah kana baxayaan geedo qumba iyo kuwo kale oo indhaha aad u soo jiidanaya
عين مولانا تحفظكم ترعاكم حفلكم يا حلت الفرحة حلت الفرحة
muuqaalka ayaa markan lagu soo bandhigaya si la mid ah sida loogu ciday deegaanada aan horey u soo sheegay waana deegaanka mubaarag oo markiisa qaadanaya muuqaalka bulshada mubaarag ayaa ku tukanaya fagaaro weyn oo ku yaala gudaha magaalada kaasoo ay soo xaadireen dad aad u fara badan qaybaha dambe ee isdaarka ay soo saartay alkataayb al akhbaariya waxaa lagu soo gudbinayaa degmada u dheegle isla wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dhowaan dagaal la isku riiqmay looga saaray ciidamada dowladda federaalka muuqaaladii aan horey u soo sheegnay awdheegle waxay kaga duwan tahay oo la arkayaa ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sita boorar ku qoran halkudhigyo kala duwan ciidamada ayaa ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ay farxadda la qaybsanayaan dadka ku nool degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo waxaad arkaysaa carruur yaryar oo ku soo xoomaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo loo qaybinayo waxyaabo mamcaan ah
حلت الفرحة حلت الفرحة وفادي هواكم والقمر
muuqaalka awdheegle ayaa saaxada ka saaraya hadal in badan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay adeegsadaan kaasoo ah in bulshada soomaaliyeed ay ka cararaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markay arkaan taas cagsigeedana waxaa haatan muuqata in bulshada soomaaliyeed ay aad ugu hamuun qabaan inay soo gaaraan deegaanada ay haatan haysato dowladda federaalka هواكم والقمر غنى يتغنى بلقياكم حفل